يبكي وما يجدي البكاء أوهما أقسى الوهن لبس waa maalin ay mar qura bulshada muslimiinta ku dhaqan degmada jamaama ay ku laabqabowsadeen dhiigga manaxayaal u soo macaash doontay iyaga iyo mujaahidiintooda kana abuurtay mashaariicay maalmo ku meel maraan balse maysan macaashin waxaan dacar la leefsiiyey ka ahayn waxay geysteen oo hooyooyin garoobeeyeen iyo carruur ay agoonteeyeenba oo sida bahalka dhajiga marba midab samaysanayay ee isku dhex dhakinayay bulshada iyo mujaahidiintooda ummadduna kala garan weeday halka laga haysto ayaa habaarkoodii allah aqbalay kadib waxaa lasoo qabtay shabakado jawaasiis ah oo cadowga salibiga ah kusoo hogaaminayay dagaallo toos ah iyo duqeymo ay wax ka soo gaareen muslimiinta jubbooyinka jawaasiis shan ah ayaa masiirkoodii lagu soo afmeeray fagaaro ku yaala degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kadib markii tiirka lasoo taagay ujeeddo caddeen xukun maxkamadeed jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdilfitaax iimaan gaabow waa sagaal iyo labaatan sano jir wuxuu ahaa jaasuus la shaqaynayay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo kooxda dabadhilifka ee murtadiinta ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho cabdifitaax ayaa shaqadan uu naftiisa ku waayay waxaa dhexda ka fariisiiyey jaasuus kale oo lagu magacaabo ciro wuxuuna cabdilfitaax fudeediyey ilaa iyo laba weerar iyo duqaymo isla shaqadaas gaalnimo ayuu mar kale ka qaatay seedigii sarqaawi wuxuuna kala qayb qaatay sahanka iyo iskudabaridka ilaa afar howlgal oo cadowga ay ka fuliyeen deegaanada ay ka mid yihiin reebaay qudus kaamwanaay iyo duleedka kaamjaroon waxaana howlgalladaas uu ku qaatay xoogaa sandareer liidata ah jaasuuska labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdinuur maxamed oo ku magac dheeraa ciro waa saddex iyo lixdan sano jir waxaa jaasuuskan shaqada soo geliyey murtad lagu magacaabo maxamed waxaa jaasuuskan shaqada soo geliyey murtadka maxamed bulle wuxuuna kusii xiray afrax macow si ay isaga kaashadaan howlaha makriga iyo khiyaanada loo maleegayo muslimiinta dhiigoodana lagu daadinayo markan waxa uu soo sahmiyey bar jallo oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta waxaana halkaas ka dhacay weerar duqeyn xagga cirka ah wuxuu sidoo kale tooshka ku soo ifiyey oo mar kale uu soo sahmiyey halka lagu magacaabo kaamgoraney oo sidaas oo kale ay ku sugnaayeen mujaahidiin shaqadaas ayuu mar kale la wadaagay afrax waxaana goobta ka dhacay weerar iyo duqeyn diyaaradeed wuxuuna sidoo kale mar saddexaad soo sahmiyey qudus waxaana ka dhacay weerar duqeyn ah sidoo kale cirra oo kaalin firfircoon qaadanayay ayaa mar kale soo sahmiyey goob ku taalla duleedka beerxaane halkaas oo camileed insaal ay ka fuliyeen maleeshiyaadka baangaraafta murtadiinta waxaana ciidankaas ku jiray saaxiibkiisii dhanka fulinta qaabilsanaa ee afrax kadibna cirra wuxuu ciidankii usoo kaxeeyey beer bilcaan kadibna waxaa goobta ka dhacay dagaal cirro isagoo shaqadaas wata ayaa mar kale loo soo bandhigay isla shaqadii jaasuusnimo taasoo markan loo ballaarinayo kadib markii loo sheegay inuu soo diyaarsado rag loo tababaro oo siminaaro loo siiyo wuxuu durbaba tashkiiliyey ilaa iyo laba iyo toban ruux oo isagu uu ku ahaa saddex iyo toban waxayna soo qaateen siminaarkii oo u socday ilaa iyo shan iyo toban maalmood saddex maalmood oo fasax la siiyey inta aan weli shaqada loo soo dirin ayuu ciro sheegay in la siiyey min laba xaba kaniini waxaana saaxiibadiis ay sheegeen in kufsi lagu soo sagootiyey lana soo dullaystay kadibna shaqada shahaada la dirinimo loo soo diray ha yeeshee waxaa markan la dalacsiiyey ninkii ciro ahaa oo shaqo badan qabtay waxaana markan loo magacaabay mas-uulka shabakadan shahaada la dirirka ah waxay horey usoo qaateen ilaa iyo shan shariixo waxayna yimaadeen beerxaani halkaasoo ay shariixadii ugu horreysay ay dhex geliyeen gaari ay wateen rag mujaahidiin ah waana la duqeeyey gaariga shariixada loo dhigay guud ahaan tirada howlgalka ee shabakadan ka samaysay dhulka jubbada hoose waxa ay gaarayaan ilaa iyo saddex iyo toban oo isugu jiray weeraro duqimo ah waxaana cirro kala qayb qaatay raggan kale ah goodaay gujuf cabdifitaax iimaan gabow mar saddexaad waxaa loo soo bandhigay shaqadan jaasuusnimo isagoo lagu soo xiray murtad lagu magacaabo zaki oo jawaasiista maraykanka sida tooska u hoostaga ka mid a wuxuuna ciro sheegay in shaqadii ugu horreysay ee ay wada fulinayeen ay ku fashilmeen isaga oo madax u ahaa shabakad ka koobneed ilaa iyo labaatan ruux maxamuud xasan cabdi oo ku magac dheer guudaay waa shan iyo soddon sano jir wuxuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka wuxuu ku lug lahaa duqeymo iyo weeraro gobolka jubbada hoose ka dhacay maxamuud ayaa laba marxo ka gudbiyey gaamjaroon oo ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana soo weeraray cadowga weyna ku jabeen waxaa maxamuud shaqo jaasuusnimo kale usoo bandhigay ciro oo ku xirnaa maraykanka waxayna siminaar ku soo wada qaateen garoonka diyaaradaha ee uu degan yahay maraykanka ee ku yaalla magaalada kismaayo iyadoo lasoo fahamsiiyey sida shareexadaha loo saaro gaadiidka mujaahidiinta iyo sida loo hago diyaaradaha maraykanka ee duuliyla'aanta ah wuxuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay laba guri oo ku yaala beerxaani sidoo kale wuxuu shareexo dhigay guri uu deganaa walaal ka mida mujaahidiinta kaasoo ku yiilay kaamjaroon halkaasna waxaa ka dhacay duqeyn aan cidi wax ku noqon shareexo kale ayaa isaga iyo cabdifitaax waxa ay dhigeen tuulada shantar hareeri gaar ahaan guri ay halkaas ka deganayeen rag ka tirsan mujaahidiinta maduulow iyo beer xaanisaan uu ku soo marayay maxamuud dagaallo iyo duqeymo ayaa ka dhacay dhammaan shaqooyinkaas wuxuu ku qaatay sandareer aan tabar badan lahayn jaasuuska afaraad waxaa lagu magacaabaa afrax macow cusmaan baalweyne waa shan iyo afartan sano jir waxa uu ka dambeeyey duqeymo iyo weeraro ka dhacay jubbada hoose wuxuu shaqadan dalbaday sanadka markuu ahaa laba kun lix iyo tobankii markii uu cadowga ku biiray waxaana lagu daray maleeshiyaadka jubbaland kadib wuxuu dalbaday qeybaha basaasnimada halkaasoo siminaar ay ku soo siiyeen gaalada ameerikaanka ee fadhida garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kadib wuu shaqogalay kadibna wuxuu mas-uul ka noqday shabakad jawaasiis ah oo ka koobnayd dhowr iyo toban qofood wuxuuna fuliyey ilaa iyo kow iyo toban weerar iyo duqeymo ay ku shahaado qaateen dad badan oo muslimiin ah sidoo kalena xoole ay ku baabi'een shaqadiisii ugu dambeysay inta aanu gacanta ku soo dhicin afrax isaga iyo ciise ayaa waxa ay soo qaateen mashruuc ay mar kale ku soo maleegeen in ay dhiig ku daadiyaan dhulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana mashruucaas oo ahaa dilka ama in nolol lagu soo qabto xasan ibraahim muudey suldaankii beesha gaaljecel ee wilaayada jubbooyinka kaasoo ameerikaanka kismaayo fadhiya uu u arkayey in uu suldaanka uu caqabad ku ahaa danaha maraykanka ee gobolka si qorshahaas loo meelmariyo afrax wuxuu go-aan ku qaatay inuu iska dhigo taa'ib soo goostay marka uu yimidna waxaa sirtiisa fashiliya allaah caalimka ah ee og siraha qarsoon wuxuuna ku salliday junuudiisa towxiidka waxaana loo dhaadhiciyey xabsiyada mujaahidiinta jaasuuska shanaad waxaa lagu magacaabaa ciise cali xasan oo da'diisu ay ahayd shan iyo soddon sano jir wuxuu ka dambeeyey weerar ka dhacay wilaayada jubbada hoose ciise muusan ahayn qof la jaasuuseeyey amaba la tajniidiyey ee isaga ayaa lugihiisa ku doontay si uu uga mid noqdo maleeshiyaadka jawaasiista axmed madoobe ee ku sugan dhulka looga arrimiyo ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana uu u geysto dhibaatooyin ka dhan ah muslimiinta wilaayada jubbooyinka ciise waxa uu maleegay weerar ay ku khaarijin rabeen walaal mujaahid ah kadibna dagaal ayaa dhacay iyaga oo jabay ayay goobta isaga carareen saaxiibadiisiina waxay goobta oga carareen wax ka mid ah agabkii ciidan iyo qori e k afartan iyo toddoba ah oo ay kusoo dagaal galeen cadowgaas sidoo kale ciise waxaa loo soo bandhigay shaqo basaasnimo ah isagoo shaqadiisu ahayd habka loo dhigo shariixooyinka iyo kala gudbin sidoo kale ciise waxaa loo soo bandhigay shaqo basaasnimo ah isagooo ku guda jira tiisii hore ahayd sida loo dhigo shariixooyinka loona kala gudbiyo markan shaqadan cusub waxa uu ku qaatay magaalada kismaayo waxaa loo soo dhiibay shan shariixo wuxuuna ku wareejiyey abayse kalo qarsooneed oo halbowlaha muslimiinta dhiigooda jiqayay gabagabadiina qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa fagaare kaga dhawaaqay xukunka jawaasiistan xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socoto kow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal haddeerna waxaan gelaynaa fulinta
toddobaad ayaa ka soo wareegatay oo sidaas oo kale fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbooyinka shabeellada hoose iyo jubbada dhexe lagu khaarijiyey jawaasiis indhow ahaa silibiinta maraykanka iyo dabadhilifyada murtadiinta